goor dhoweydna war naga soo gaaray magaalada muqdisho ayaa sheegaya in dabley hubaysan ay toogasho ku dileen sagal salaad cismaan oo ka mid ah wariyaasha warbaahinta dowladda soomaaliya jacfar kukaay ayaa weli khadka telefoonka ee magaalada muqdisho si toos ugu jira jacfar bal haddaad maqlayso dilka gabadhan wariyaha goorma u dhaca sagal
caashe waa mahadsan tahay dilka gabadhan weriyaha ah wuxuu dhacay wax yar ka hor oo wakti aada u fogba kama soo wareegin markii la dilay waxaana dilku uu ka dhacay degmada hodan agagaarka banaadir waxaa wararku ay sheegayaan in sagal ay halkaasi ka barato jaamacad ku taalla agagaarkaasi xilliga dilkeeda uu dhacayeyna ay kasoo baxday jaamacadda oo agagaarkii jaamacadda amaba meelan aada uga fogeyn uu dilku ka dhacay weriyayaal ka tirsan radio muqdisho oo aan la xiriirin way ii xaqiijiyeen geerida allah unaxariistiya sagal salaad cusmaan waxayna ii sheegeen in weli faahfaahin buuxda aanan laga haynin arrintana lagu ogaaday una lagu baraarugay markii telefoonkeeda inta ay la xiriireen iyagu ay qabteen maamulkii jaamacaddii ay baranaysay oo u sheegay in gabadhani ay dhimatay oo kooxo dabley ahi ay ku rasaaseeyeen degmada hodan meel ka tirsan gaar ahaan agagaarka banaadir waxaad jacfar markaa ka warantaa bal haddaad dadka u sharaxdo sagal salaad cismaan waxaa la sheegay inay ka shaqeynaysay warbaahinta dowladda soomaaliya ee magaalada muqdisho gaar ahaan raadiyo muqdisho bal waxaad ka warantaa sagal hawsheeda werinimo idaacaddaasi ay ka haysay bal waxa ay ahayd
dabcan caasha weriyayaasha warbaahinta dawladda ka howlgala t v iyo idaacad iyo wakaalada wararkaba isugu jira tiradoodu ma yara oo aada ay u fara badan tahay waxay kamid ahayd weriyayaashaasi ka howlgelayay warbaahinta dawladda gaar ahaan radio muqdisho waxaana laga sheegay in ay soo gudbin jirtay amaba ay qeyb ka ahayd barnaamijyada radio muqdisho gaar ahaan barnaamijyada madadaalada ah sida la ii sheegay marka sagal waxay kamid ahayd weriyayaashaasi radio muqdisho waxaana ii xaqiijiyey sidaana warka ku bilaabayba geerideeda qaar ka tirsan weriyayaasha radio muqdisho oo iyagoo murugo ay ka muuqato aan qadka telefoonka goordhaweyd kula xiriirin ma ku soo gaartay ja jacfar muddada ay ka shaqeynaysay radio muqdisho sagal
maya caasha ilaa iyo hadda la iima sheegin muddada ay ka shaqeynaysay xilliga ay shaqada kusoo biirtay iyo waktiga ay raadiyaha joogtay laakiin muddo un waa ay joogtay oo wakti dhow kumaanay soo biirin sida aan qiyaasayo su-aashaasna maanan weydiin weriyayaasha sababtoo ah waxaa ka muuqatay sidaan kuu sheegayba murugo aada u fara badan oo ay ii suurtageli weyday inaan su-aalo kale oo dheeraada sii weydiiyo marka laga soo tago inay ii xaqiijiyeen geerideeda
jacfar waxaad sheegtay in allahu naxariistay sagal salaad lagu dilay jaamacadda ay dhiganaysay oo ku taalla degmada hodan ee magaalada muqdisho meel ku dhow marka sidaanu ka warhaynana inta badan wariyaasha ka howlgala magaalada muqdisho oo kuwa reedi muqdisho ka shaqeeyaba ay kow ka yihiin waxa ay inta badan ahaayeen dadka sida gaarka ah kooxaha waxdila ay u ugaarsadaan marka sagalba ka warhaysay khatarta ay ku jirto iyo idaacadda reedi muqdisho ay ka shaqeyso khataraha ay u keeni karto haddii meelaha qaar ay marto
aada iyo aad caasha waxaa jira weriyayaasha magaalada muqdisho jooga sidaad sheegtayba guud ahaan iyo gaar ahaan kuwa ka shaqeeya warbaahinta dawladda mar walba waa ay la socdaan halista ay ku jiraan marka aada la sheekaysato waa ay kuu sheegayaan in mar walba ay dhiifoon yihiin oo ay digtoon yihiin xaafadaha ay degayaan xataa waa ay kala xushaan oo aad iyo aad iyo u kala xushaan iyaga oo aada ugu dhow amaba badankoodu ay degan yihiin meelo aanan ka fogeyn agagaarka madaxtooyada iyo wasaaradda warfaafinta oo ay ku taalo oo markaasi iyaga oo og oo la socda in haddii ay tagaan xaafadaha qaarkood ama goobaha qaar in ay halis la kulmi karaan marka waa waa waa waa dhab oo arrintaasi maskaxda inay ku haysay waa wax iska cad laakiin qadartana meesha waa ay ku jirtaa jaamacadda ay baranaysay aada ay ku taala la fahamteeda ma ahan xaafadaha aadka u halista badan ee la sheego amaba aadka looga boqo kama mid ahayn agagaarkaasi banaadir degmada hodan waxay kamid ahayd xaafadaha ammaankooda uu macquulka yahay oo aan aadka looga baqin marka waxaa laga yaabaa in isku hadlayn fara badani ay jirtay iyo in aagaasi aanay jirin cid wax ku samayn karta inkastoo magaalada muqdisho sida aada la socotaba meel in wax lagu halleeyo ka nabdoon aanay jirin amaba ay aada u yar tahay waxaad markaa ugu dambeyn iga warantaa dadkii dalkaasi geystay mar haddii sidaad sheegtay degmada hodan ay ka mid tahay goobaha ay dawladda gacanta ku hayso ammaankeeda ah haddana dadkii waa soomaali oo sumad gaara male dadkan wax dilaya ma suuro gashay in la qabto ama raadkooda la helo dadkii dilay isaga
wa waa su-aasha ugu horeysa oo la isweydiinayo hadiiba wixii ay yihiin dil toosa oo loo geystay gabadhaasi raggii dilka geystay halkee bay ku dambeeyeen waxaana la ii xaqiijiyey in ilaa iyo hadda aanay jirin ama amaba aanay ku jirin gacanta dawladda soomaaliya amaba aanay jirin cid soo qabatay oo goobta ay ka baxsadeen waa suurtagal in lagu daba jiro sida ay inta badan sheegaan laamaha ammaanka ee dawladda soomaaliya laakiin ilaa iyo hadda lama hayo raggaasi dilka geystay oo weriyayaashii ii sheegay in weriyahaasi la toogtay waxaa kaloo ay ii sheegeen in raggii dilka geystayna ay goobta ka baxsadeen oo aanan gacan lagu haynin ilaa iyo hadda aad baad umahadsan tahay jacfar kaasi wuxuu ahaa dhegeystayaal wariyaha v o a magaalada muqdisho jacfar kuukay oo si toosa ugu jiray khadka teleefonka ee magaalada muqdisho waxaana uu ka hadlayay dir dil goor dhoweyd magaalada muqdisho loogu geystay sagal salaad cismaan oo ka mid ahayd wariyaasha warbaahinta dowladda soomaaliya halka walaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a